Kulankan oo ahaa doodaagii soo qabanqaabisay Wasaaradda Deegaanka iyo Isbeddelka Cimilada Dowlad Goboleedka Koonfur Galbeed ayaa looga hadlayay caqabadaha jira iyo sidii xal waara loogu heli lahaa xaalufinta dhirta waxaana ka soo qayb galay la taliyaha madaxweynaha ee dhinaca warfaafinta odayaasha dhaqanka khubaro ka socotay jaamacadaha iyo ururada bulshada rayidka ah kulankan ayaana maalmaha u socda waxaa diiradda lagu saari doonaa sidii wax looga qaban lahaa saameynta isbeddelka cimilada ah oo aada saameyn ugu yeelatay dalka soomaaliya gaar ahaana koonfur galbeed oo ay abaaruhu kusoo laalaabanayeen sanadihii ugu dambeeyey mararka qaarna fatahaado ay saameynayeen waxaana kulanka ka hadashay madaxdii kasoo qayb gashay iyagoo dhammaantood soo jeediyey xalal ay u arkayeen in isbeddelka deegaanka wax looga qaban karo maylanska koo haysa macnaha ujeedadaata ee nin wal iswarsanaa walaa iswarsanaanana siyaa ka egda muur tuuli waha walka saabsan cimilada iyo ashjaad cimilada isbedelaasu iyo cimilada may la raay may dalka may may faa'iide la may khasaare la dhir abuurista iyo dhir nabaad guurka iyo dhulka dhir ee dhulka nabaad guuri may shilciin dalka dadkana ma faa'iide badan geedkan oo tiintiinka la rawisan kasaasan iyo wadanka ka bahaay weli la raay tiintiinka hal tallaabay dadka oo dhan tiintiinka la talaali sidii la koreebay magaalooyin badan oo durum faday ilaa janaale ilaa iyo marka iyo walaagaas oo dhan durum fadan baa way la reey mashruuci baad elinti shalambood isbedelka cimilada hayd marka wal oo sunna ee wal hajar jariyo wal hada adduunka ka bilowday ma marka dhibaato inshaana isbedelka cimilada haddii hawada la wasakheeyo haddii badda la wasakheeyo haddii meel la raay dhulka la wasakheeyo sidiidi bog waa inshaana seehe dadka baabi'iyaas dalka baabi'iyaas geedo baabi'iyaas isbedelka cimilada haddii cimilada nisbedelo safayla oo wanaaga nisbedeloona waliin horseedase barwaaqi in nicmo iyo caafimaad aan horseedas bini aadanka may buu ahaa ilaahay siitii arrimaa asaabakum min musiibatin fabimaa kasabat aydiikum marka bini aadanka walaa yoo sababaayaan kuma dhata isbedelka cimilada dalku sheekaya wal dadka bini aadan gacantiyo ku suubsadaayaan waay ilaan dhulaa marka maybo la xaalufiye dhulkiya marka maybo dhertyalu yaluka guriye ani wala ka awar isku dhaaf hoob adag mayba geedoyba ada la dagaalamow nabato meeli hoodhoomeyba banaqdaas meel oo saxree lama degaan unun hadda sanadka sanadii inka damboy sanadkii haddan inka damboy haqaayada nafsakaan wayna dhahanganin bedelahayd dhahanlay qubadaay tamaba roobkii oo haqaayadii qubadaay nafar sheewal waaysiin walaas oo dhammamayba sababtaas oo isbedelka cimilada ee sheenahay marka walaa un dadkan ku wacyigeliyaa may baabi'ataa inay oo geedogaas wal geed la abuurow lay naqatoma inay geed oo lala dagaalamo liingoyn inay naqato dadka oo deegaanada degano baadiyada degano dadka dhulmayba dhulka xaalufiyahayo geedii qoynayhaa guryaha hata kan dhuhleyda geed injignayb inay weydiisada kowdii dhii jirtay hada kan oo marka mayba walaa walaa laga dhisada waxaa guryahayaanba mayba geedo oo injig oo qoynaayano xoolaagi daaqayaan marka yaa la taargeedsaday oo haddaan inkana dheeraa hiriiriga iyo xiriirka iyo tan dhaqaalaha eh tan hadda baniaadanka eedan danayo maybu ahaa tan dhaqaalaha eh hadda geeka ma jarta baydhaw meel oo masawar leensadow oo beesan la gebiyow beerta sayti wala leensadow maylaybua yacni deegaan faylow cagaarow yacni sawiro qurux badan lagu qaadado kor laakiin hoob lama degaan haadufan lanseedo faday maleh
guud ahaan dunida ayaa dadaal xoogan ugu jirta sidii hoos lagu dhigi lahaa saameynta isbeddelka cimilada dowladda soomaaliya iyo dowlad goboleedana qeyb ayay ka yihiin dadaaladaas lagu doonayo yareynta isbeddelka cimilada